أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيسين bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo rogaal celis ah barnaamijka diiradda jimcaha ah caawa waxaan gebi ahaantiisa kusoo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeya howlgal xalay bilowday oo maanta gelinka hore dhan socday kaas oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen hotel swil oo ku yaala magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay howlgalkaasi oo faahfaahin dheeraad ah laga helay codadka raggii howlgalka fuliye ee qimaasiyiinta ahaa weliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir oo ka hadlay weerarkaasi masaajidda wilaayaadka oo khudbadihii maanta looga hadlay weerarka arrimahaasi ayaan isdul istaagi doonaa Ah, mar kale iyo diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيسين mar kale dhegaystayaal waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar najaxay oo qorshaysan ku qaaday hotel swil oo hoy u ah madax ka tirsan dowladda federaalka weerarkaasi ayaa dhaliyay khasaare baaxad leh oo soo gaaray dowladda federaalka ciidamada dowladda ayaa ku jabay dhowr jeer weerar ay ku qaadeen hotelka swil si ay usoo gabagabeeyaan howlgalka oo saacado badan qaatay haddaba wararkii ugu dambeeya howlgalkaasi waryaheena maxamed cali ayaa isku soo duway oo soo jeedinaya
habeenkii xalay abbaara afar saac oo fiidnimo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar inqimaasi ah waxa ay ku galeen hotel swil oo kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho weerarka inqimaasiga ah ayaa ku bilowday camaliyad nafurnimo ah taasoo lala beegsaday askarta ilaalada ka ahayd xarunta swil ee magaalada muqdisho intaasi kadib ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada inqimaasiyiinta ayaa gudaha u galay hotelka swil ee magaalada muqdisho iyagoona halkaasi ka bilaabay toogasho ka dhan ah madaxda iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka ee ku sugnaa gudaha hotelka weerarkani waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo soo gaaray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka xildhibaano iyo askar badan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixisay weerarkii ay xalay ciidamadeeda ku qaadeen hotel swil ee magaalada muqdisho warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ku dhowaad soddon xubnood lagu dilay weerarkii xalay ka dhacay hotel swil waxaana lagu yidhi tirada dhimashada cadowga ka soo gaartay weerarkii swil waa sideed iyo labaatan dhimasho ah oo u badan askartii ilaalada ka ahayd hotelka iyo madaxtooyada sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ka hadashay tirada dhaawac ee ka dhalatay weerarkan iyadoo sidoo kale lagu xusay tirada xildhibaanada ku dhaawacantay waxaana lagu yidhi sidoo kale waxaa jira askar iyo saraakiil gurmad ahaan ugu yimid dhaawaca waa afartan iyo kow xubnood kuwaasoo ay ku jiraan sideed xildhibaan weerarkii hotel syl ee magaalada muqdisho ayaa dhaliyey hadalhayn gudaha iyo dibadda ah iyadoo dowladda federaalka ilaa iyo iminka ku jaha wareersan tahay halka looga yimid iyo qaabka uu u dhacay weerarkan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh iyo guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe ayaa isbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho ku booqday dhaawacyada mas-uuliyiinta siyaasadeed iyo xildhibaanada baarlamaanka ee ku dhaawacmay howlgalkii inqimaasiga ah ay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen dhismaha xarunta iswayl ee kaabiga ku haya villa soomaaliya xasan sheikh iyo taliyaha booliiska dowladda federaalka ayaa la arkayay iyagoo gudaha u galaya isbitaalka digfeer halkaasna ku booqanaya dhaawacyada mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhex toogteen xarunta iswayl ee magaalada muqdisho sidoo kale aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka iyo xeen ka mida xildhibaanada ayaa ku dul baroortay qaar ka mida xubnaha xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee lagu toogtay hotelka dhismaha syl kadib markii ay booqdeen isbitaalka digfeer sawiro ay soo bandhigtay villa soomaaliya oo ah halka looga arrimiyo dowladda federaalka iyo xafiiska aadan madoobe ayaa muujinayay murugta iyo argagaxa ay madaxda dowladda federaalka ka qaadeen howlgalkii inqimaasiga ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaana kuwa inqimaasiyiinta ay ku qaadeen dhismaha kaabiga ku haya madaxtooyada dowladda federaalka dhaawacyada kasoo muuqanayay sawirada waxaa ka mid ah farxaan jimcaale oo ah hafayeenka ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka waxaa la arkayay isagoo ay faashadi kaga duuban tahay qeybo ka mida jirkiisa islamarkaana u muuqday nin miir daboolsan isku soo wada duuba weerarkii hotel syl ayaa qaatay wax ka badan shan iyo toban saacadood oo xiriir ah waxaana arrinkan uu cabsi iyo walwal aada u xoogan ku beeray mas-uuliyiinta iyo madaxda ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo waayadii dambe ku faanayay in magaalada muqdisho ay amni tahay islamarkaana ilaa maaxad laga baaqsaday weerarada noocan ah ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyaan gudaha caasimadda waad mahadsantahay maxamed cali weliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale ayaa ka haday weerarkii mujaahidiinta ay ku qaadeen hoteelka israa'il ee magaalada muqdisho in alxamdu lilah نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما أنت وأفر بشا رمضان إيه بركيسن كون أفر بقول أفرتن إيه شن وحين ربي إنان ما أنت أن وحير كهالله عملية بركيسن إيه كدع عضي مقالة مقدشو بلابتي حالي تولي أفر ساعة وروبي دمان عملية داس بركيسن ولا ربي أكسدي حرمها ay ka dhigtaan gabaadka madaxweynta ridada maarata aada loo ilaaliyo camaliyadaas oo ay ku baabi'een madaxweynta gabaadka ka dhigatay iyo kuwa kaleo gurmadka faraha badan leh muddada dheer u soo samaynahay ilaa labaatan jeer ayay gurmad ay isku dayaayeen inay ku soo afjaraan camaliyadaas barakaysan ay soo qaadeen riddadu balse kuwa ay u gurmanayeen kuwa ka badan ayaa ku baaba'ay oo saraakiil iyo ciidan intaba iskugu jira kuwa loo gurmanaya iyo kuwa gurmanayaba khasaare lixaad leh ayaa soo gaaray kuwa loo gurmanayay oo riddadii maarata yani ka dhigatay gabaadka oo isugu jira xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee maamulka riddada iyo saraakiil waa ku baabi'een kuwa soo gurmanayoo saraakiil ciidan iyo ciidan intaba isugu jirana ayaguna waa ku baabi'een ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala camaliyadaasi waxay ka dhacday goob u dhow xarunta riddada ee villa soomaaliya waa albaabka laga soo galo oo ciidamada ilaalada madaxtooyada ay degan yihiin ayna degan yihiin kuwa ilaaliya xarunta la weeraray halkaas ayaa ayay ka dhacday camaliyaddu ay ka bilaabatay istishhaadiyada kadibna waxaa gudaha loo galay xarunta ay deganaayeen muddadaas shan iyo tobanka saacadooda ayay raggaasi ka dhex dagaalamayeen xarunta ay nimankaasi ay deganaayeen khasaare aad u fara badan oo faahfaahinteeda insha allahu ilaahay maarata u idmo dib laga soo sheegi doono dhimashadooda iyo dhaawacooda inta ay gaarsiisan tahay ayaana ka dhacday waxaan markaa aan maarata u mahad celaynaa allah subxaanahu watacaala allihii suuro geliyey ayagoo intaasoo dhagxaana maarata yani magaalada ku wareejiyey oo intaasoo dhagxaana meeshay deganaayeen maqarkooda ku wareejiyey haddana allihii suuro geliyey inay mujaahidiintu ay dhexdooda baaruudda iyo qarax ay kadhex maarata yani ka dhex sameeyaan allahaasaa mahadsan subxaana watacaala weliba maalmahan ayagoo isqaadqaadayey oo dhahayey taxaddi samaynayey magaalada muqdisho waa amni waa maarata yani sugan tahay waxba kama samayn karaan shabaab ayagoo maalmahan ku celcelinayey ayay maalintii ramadaanka oo maanta afar ah bilowgeedii ayaa darbadaas xoogga leh ay ku dhacday insha allaahu ilaahay idankiis maalmaha soo socda ayaa ayaguna insha allaahu kaga sii culays badnaan doona haddii ilaahay idmo waxaa halkaas ku soo gebagaboobey macrakadii iyo duulaankii gurguurtay uu maarata yani ku qaaday walaayaadka islaamiga aha waxay ku soo afjarmeen madaxtooyadiis waa ogtihiin gobollada dhexe oo soomaaliya walaayaadka islaamiga ah oo dhan ayaa duulaan lagu ekeeyey oo meel walbaaba maarata lagu duulay duulaankaasay horkacaayeen gaalada caddaanka ah iyo kuwa madowga ah iyo diyaaradahooda darooniska iyo maleeshiyaadka ayagu ay soo tababareen duulaanadaas markay ku soo guuldaraysteen habqankoodii iyo maarata yacni na ay magaalada muqdisho soo buux dhaafiyeen ayay waxay ku faaneen magaalada muqdisho inay ammaan ka dhiganayaan oo ammaan ay noqonayso intaas ayay awooddoodii ay ku faanayeen ay la ekaatay ayadiina maanta iyadoo dadka dhan oo soomaaliyeed iyo ummadda dhan oo caalamka joogta ay markhaati ka tahay waxa ka dhacaya waa loo jeedaa marka waxay ku soo dhammaatay meel uu ka maqlaaya garguurtay xabadda iyo madaafiicda iyo qaraxyada ka dhacaya madaxtooyadiisa ayuu dhexdeeda ka maqlaya duulaanka uu qaaday oo ay gaaladu maarata yani ay wuxuu fagaaraha la soo istaagay wuxuu yidhi haddii aan keensan weynay istiraatiijiyad aan ku soo afjarno shabaab waa naloo keenay waana fulinayna dabcan waxa u keenay waa gaalo gaaladana waxa u meeriyey waa ibliis iyo shaydaan shaydaankana ilaahay wuxuu ku tilmaamay inna kayda shaydaani kaana daciifa shaydaan hagartiisa iyo shirqoolkiisa iyo awooddiisu waa mid tabar daran marka kii amraayey oo u talinayey ilaa gaaladu waxay ka amar qaataan waa ibliis ibliiska u talinayay oo ay ka amar qaadanayeen ayaaba daciif alla ku tilmaamay gaaladuna waa sidaasoo kale waa ka sii daciifsan yihiin kuwa ay marin habaabiyeen oo murtadiintaana waa ka sii liitaan duulaankoodii maanta wuxuu ku soo afjarmay inuu madaxtooyada la isugu yimid hadduu gurguurta caqli leeyahay amau cibro qaadanayo waxaad ogtihiin hadda ka hor xilliga kan ka horreeyey markii la magacaabay maalinta la magacaabo maalinta ka dambaysay hoteelka uu deganaa qarax iyo maarata weerar iyo maarata yani istishhaadiya inqimaasi ayaa lagu galay madaxtooyadiisaa la weeraray oo raggiisi ay ku dhammaadeen gaar ahaan janankii ilaalinaya oo amnigiisa qaabilsanaa halkaas ayuu ku baxay isaguna si dirqi ah ayuu ku baxsaday hoteelka ku dheggan oo jembiga madaxtooyada ku yaalla oo hotel rosa la yidhaah ayaa la weeraray oo madaxweynta gaaladaah oo deganeed ay ku dhammaadeen meeshan xarunta hadda maanta la weeraray oo xaruntii madaxtooyada laga soo galaya albaabkeeda ku taalla maalin markii afaraad iyo markii saddexaad ayay maraysaa weerarkeedu hadduu cibro qaado waayo isagaa lagu cibro qaado doona yacnii wuxuu uu lahaa shabaab waa waa biyo maarata yani malaay biyo ka guray iyo maalmo koo iyo laba iyo saddex ah u dhiman iyo waa history iyo taariikh lasoo dhaafay maanta in la weydiiyaa ficnaan laheyd maanta in la weydiiyo ayaa ayaa wanaagsanaa lahed factabiruu yaa ulil absaar inuu cibro qaato oo ogaado waxa uu la dagaalamaayo waa ilaahay abuuray subxaana wa tacaala oo koonkan iska lahaa isagu wuxuu mooday gaalada u rukuuco oo u sujuudo inay koonkan ayagu ay ka taliyaan oo awooddiisa ay leeyihiin oo say rabaan ay ka yeeli karaan sidaasoo rumaystay kalla ilaahay baa keligii koonkan maamulkiisa iyo awooddiisa isagaa iskale falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama ilaahay baa awooddoo dhan ay gacantiisa ku jirtaa asaana koonkan iska leh wuxuu rabo mooyaane wax kale oo ka soconayaana ma jirto halkaasay ku soo guuldaradii maar garguurte halkaasay ku soo gebagabowday dadka dhan ayagoo shaahid ayagoo ka ah waxaan leeyahay ilaahay u toobad keena ilaahay u soo laabta waddo kaloo idiin furano ma jirto dhagax la isku wareejiyey iyo jidad la googooyey amni ku heli maysaan kuna nabadgeli maysaan adduun iyo aakhira labadaba waxaad amni ku helaysaan aakhira iyo adduunba waa inaad alla usoo alla inaad maarata yani aad u aad u soo laabataan oo aad u tooba keentaan oo kitaabkiisa maarata yani qur'aan kariimka aad rumaysaan oo aad ku dhaqantaan oo xukun iyo dhaqan asaga aad ka dhigataan oo dasaatiirta iyo qawaaniinta iyo qodobada shaydaan iyo dimuqraadiyada inaad ka tanasuushaan taasaa adduun iyo aakhiro labadaba ay faa'iida inkugu jirtaa ood ku badbaadaysaan wax kaloo lagu badbaadaya adduun iyo aakhiro haba yaraatee ma jirto intaas kadib waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo una hambaliyeeyo raggii mujaahidiinta ahaa ee naftooda alle ka iibsaday ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiili illaah fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayhi xaqan fi altawraati waalinjiili waalqur'aan waman awfaa bicahdihi min allah faastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawzu alcadiim ilaahay haydin dejiyo jannaadkii aad alle subxaana watacaala aad ka rajaynayseen jannaadkiisa sarsare alle haydin dejiyo quluubta muslimiintaad shaafiseen waana farax geliseen waxaad hoos u dhigteen isqaadqaadkii iyo kufrigii iyo maarata yani fasahaadkii iyo gaalnimadii ay faafinayeen ayaad ka hor tagteen ood hoos u dhigteen alle wuxuu leeyahay walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alardu walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin yacni fasahaadka iyo gaalada maarata yani waxa ay la ordayso haddaan cid ka hor tegaysa aysan jirin arlada dhamm ay fasahaadinayaan waa la ogyahay waana maarata yani laga wada warqabaa gaar ahaan gobollada dhexe wixii ka dhacay iska dhaaf inay ayagu isliwaadaan ciidamada la geeyey amay gabdhaha muxsanaadka ah soomaaliyeed ay kufsadaane xataa xayawaanaadka yaa ka faka waay xayawaanaadka mawaashida ahay oo ancaamta aha ayaa ka faka waay dadku way ka warqabaan reer mudugna kumaba sii jiraan shaahid calig ayay u haayeen marka waxa noocaasa haddaan laga hortegin oo fidnada ay faafinayaan fasahaadkooda aan laga hortegin oo ilaahay subxaana wa tacaala uusan rag maar ka hortaga uusan maarata yani uuna u soo saarin dhulka dhan ayay fasahaadin lahaayeen marka waxaan leeyahay amthaashiina ummadda allaha ku badiyo adinkana jannaadkiisa sarsare allaha idin dejiyo intaas kadib waxaan rabaa inaan idhaahdo mujaahidiinta guud ahaan dagaalamaya furmaha kala duwan ku jira iyo ragga camaliyadan ka qayb qaatee soo diyaariyey ama ha istidlaacaano ama ha qorsheeyaano ama ha maamulaano ragga hawshaan ka dambeeyana waxaan leey jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala abaalkiina ha weyneeyo meel sarana allaha maarata yani jannaadkiisa idinka dejiyo intaas kadib waxaan rabaa inaan dadka shacabka soomaaliyeed ee muqdisho gaar ahaan degan inaan idhaahdo war waxa maarata yani idin kor jooga oo idin dullaysanayo o idin daciifsanaya waa waxa tabartooda intaas la eg tahay gaalada iyo cadowgu waa daciif waa tabar daran yihiin wax maarata yani wax ay yihiin lama arko waa waxaad awood u leedihiin inaad hal barqo aad iska dulqaadaan war waxaan iska dulqaada waxaad ogtihiin dhaqaalihii ummaddu ay laheed ayay khalkhalgeliyeen magaalada muqdisho maanta dhaqaalaha wuxuu yahay waa la ogyahay waa ka warqabtaan in dhaqaalihii baaba'ay dadka ay maarata yani gacantoodii bannaanaatay ganacsiga burburay ummaddii oo dhan ay maarata naqatay wax is wada shaxaadaya oo waxay haystaan aan la arag waxaad ogtihiin inay ilmihiinna tacliintay barahayeen intay ka qaadeen mu'asasaadkii hore u hen jiray inay gacanta u geliyeen unesco oo gaalnimo la baraayo lagu tarbiyeynayo tarbiyada islaamiga ah oo dhan laga fogeynayo soo ma jeedaan waxaad ogtihiin waxa fasahaad iyo fujuur iyo maarata yani daraagis iyo foorxumo iyo liwaad ay faafinayaan oo gaaladii gaalaracyadu ay shacabkii ardadii owlaaddii iyo maarata dhallinyaradii soomaaliyeed ay ku dhex faafinayaan maarata oo magaalada muqdisho ay ku kharqiyeen waxa noocaasa adduun iyo aakharo mid ay leeyihiin lama arko haddaan laga dhiidhin oo aan la iska dhicin oo aan maarata yani dhiiggooda la daadin oo aan la iska wareejinna adduun iyo aakhiro labadaba way idin seejinayaan labadaba way idin seejinayaan marka waxaan leeyahay baraaruga indhihiina kor u qaada yacni ilaahay subxaana wa tacaala ku tiirsanaada ilaahay subxaana wa tacaala ciddii tala saarato ku tiirsanaata ilaahay asagaa awooddiisu ay ballaaran tahay ilaahay subxana wa tacaala qur'aankiisa karimka wuxuu leeyahy qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin ilaahay wuxuu leeyahy gacmihiina maarata alla ku cadaabayaahe la dagaalama waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lilah ilah wuxuu leeyahy la dagaalama gaalada iyo kuwa gaalada raaca ilaa ilaahay subxaana wa tacaala diintu ay keligiis iyo xukunku alle keliga u ahaado maamulka alle cid la wadaagtahay ma jirto dawaaqiidda xukunka ay dejinayaan iyo qodobada shaydaan iyo dasaatiirta iyo dimuqraadiyada waxay ku sheegaan waa wax ilaahay subxaana wa tacaala la dhinactamaayo waa wax alle subxaana wa tacaala ku dhinac ordahay afa xukma aljaahiliyati yabquun waman axsanu min allaahi xukman liqowmin yuuqinuun alle yaa ka xugun fiican dadka wax yaqiininaya oo caqliga leh marka baraaruga caqli yeesha maarata yani ilaahay subxaana watacaala isku tiiriya tala saarta nimankaas gaalada iyo gaalraacyadana iyo waxa ay wataana beri ka noqda intaasaan rabaa inaan idhaahdo waana mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dagaalyahanadii khamaasiyiinta ahaa ee fuuliyey weerarkaasi ayaa fariimo ka soo dhex dirayey gudaha hoteelka qadiyado kala duwan iyo dardaaranno dhaxalgal ah ayay u reebeen ummadda muslimiinta ah warbixin ku saabsan fariimaha ka imaanayay inqimaasiyiinta waxaa noo soo jeedinaya waryaheena salmaan axmed tobankii habeennimo oo qadarla habeenkii xalay ee jimcaha naftood horyaal ka tirsan guutada istishaadiyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus oo abaabulan ku qaaday mid ka mid a xarumaha aadka loo ilaaliyo hoygana oo ah saraakiisha iyo xubnaha muhiimka ee dowladda federaalka kaasoo ku yaala kaabiga madaxtooyada villa soomaaliya laguna magacaabo hotel israel ee magaalada muqdisho marka laga soo tago jugta qaraxyada iyo rasaasta xigtay oo diraysay fariin ah in howlgal uu ka socdo muqdisho haddana ma jirin tafaasiil rasmi oo ku aadan waxa socda ilaa markii dambe taliska ciidanka mujaahidiinta uu soo saaray bayaan horodhac ah oo lagu cilaaminayo in muqdisho ay martigelinayso weerar inqimaasiye ah tafaasiisha iyo xogaha ku saabsan weerarka hotel israel waxaa si aada loo helay markii idaacadda islaamiga al andalus oo ku hadasha afka mujaahidiinta ay baahisay codadka inqimaasiyiinta saacadaha xiriirka howlgalka ka wada hotelka israel kani waa inqimaasi codkar ah oo ka tirsan guutada istishaadiyiinta wuxuu khadka taleefanka ka soo galay gudaha hotelka israel isagoo muslimiinta ugu bishaareeyey waxa rasmiga ee halkaas ka socda tilmaamayna inay dhiigooda u bixinayaan difaaca diinta iyo ilaalinta karaamada haweenka muslimaadka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan waxaan ku jirnaa hotel israel waxaana muslimiinta ugu bishaareynana waxay tahay inaanu ku difaacayno dhiigga iyaga allah subxaana watacaala diintiisa iyo nafaha cirdiga gabdhaha muslimaadka ah dhammaantaasareysa dhiigga walaalihiin mujaahidiinta ah bilaawatay marka u horreysa camaladiisa ayaa ku lagu walaal ku bilaabay ilahi subxana wataala ka anbaljaayisa kadibna waxaa soo galay raggii inqamaasiyiinta ah allah subxaana watacaala dhiiggooda ugu dhawaanayey xalay ilaa iyo aroornimadii hore ee saaka oo jimco ah waxay ciidamada tuutaha kala duwan sita ee booloxuftada iyo kaamirada ka adag soo qaadeen toddoba weerar oo isku dayayeen inay ku soo afjaraan weerarka laakiin waxaa si adag uga hortegay inqimaasiyiinta isdhaarsaday ee ribaadka kaga jira hotelka israel xalay ilaa hadda walaal waxay soo qaadeen todoba mar oo weerar ah waxa ka dambeeyey shan saac ayay weerar soo bilaabeen wixii ka horreeyey waa wajibinay shan saac wixii ka dambeeyey weeraro badan ayna ugu soo qaadeen todoba mar allah subxana watacaala libaaxyada islaamka ayaa ka hortagay oo jibiyey mid ka mid a inqimaasiyiinta ayaa isagoo dagaalamaya xabadahana ay ka agshanqarayaan wuxuu si cad oo aan shaki ku jirin uga hadlay hadafka guud ee weerarka oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid lagu difaacayo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo maamulada wilaayaadka islaamiga
لعل من تعود وحنا لنا يدور جورتك ايها المرتد وهذا كان وامن لو دفاع شريعه اسلامتي ولايات اسلام ما قرته الله سبحانه وتعالى يعني كما كان وحنا كنا ولا كاهر وصل هوتيل اسوا علم saacadba saacadda ka dambaysa waxaa nawaaxiga hotelka israel soo gaarayay ciidamo aad u badan oo ka tirsan laamaha kala duwan ee dowladda federaalka laakiin mar kasta waxaa jilbaha u aasanayay mujaahidiinta inqimaasiyiinta ah sida uu tilmaamayo inqimaasigan idinku soo maqan waxay ka hortageen oo ay jebiyeen kow iyo labaatan iskuday oo weerar xilliguna wuxuu ahaa baraqnimadii maanta murtadiinta labaatan iyo dhowr jeer waana soo weerartay bangaraasaa la keenay ayuu nooc wihii lasoo tababaray waa la keenay ilaahay baa jibi waa jibin alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan walaalaha
ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa hotel israel oo ku dhegan madaxtooyada gaaladuna way noo soo geli la'yihiin waxaan weerarnay nimankii ilaahyada isku sheegayey waxaa sidaas yidhi nafti hore ku sugan gudaha hotelka israel oo warbaahinta islaamiga la hadlay isagoo tilmaamaya xildhibaanada dowladda federaalka ee sharci dejinta sheegtay muslimiinta waxaan ugu bishaaraynaa hotel ku dhegan madaxtooyada ayaa weerarnay alxamdulilah ilaa hadda waxaan ku jirnaa gaalada waa noo soo geli la'yihiin nimanka ilaahyada isku sheegay ayaan weerarnay waana baabiinay nafti horahan istishaadiga ayaa dhankiisa wuxuu muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga u rajeeyey inay nabad ku soomaan shacaa'irta islaamkana ku gutaan kumanaan mujaahidiin ahna ay heegan u yihiin difaaca shareecada islaamka dadka muslimiintan waxaa leeyahay baarakumullah fiikum soonkiin allah subxana wataala haydinka aqbalo nabad ku bishaareysa nabad ku sooma nabad ku kasama waxaa waaye maanta insha allah xukumakiin shareecada islaamka harkeeda waxayna ku timaada dhiig rag kuwii nagu horreeyey iyo kuwa maxaa ii sheegay ragga anagana midka saadiqiinta ay nagu horreeyey allah subxana wataala shahaadada ka aqbalo marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah bishaareysta bishaareysta waxaa jooga kumanaan saacay shariica islaamka manihin anaga mana uga horeyno mana uga dambeyno allahu akbar inqimaasi kaleo isaguna ka soo hadlay hotelka israel wuxuu ka hadlay sirta ka dambaysa inay u degdegaan howlgalka isagoona fariin u diray dadka inqimaasiyiinta ku tilmaamaya in la khalday insha allahu taala dadka muraaxiqiintan waxaa leeyahay oo dhahay dadkan waana qalbi dadkan dadkaas loo sheeg dadkan cadanaa loo marsi wallahi cadan loo mariyo male sidii waxaa nagu dhacay inda allaha ishtara min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna insha allahu tacala haddana xabada ay u socota insha allahu tacala iigu soo celi mar kale markale iigu soo celi insha allah waxay ka codsanayaan muslimiinta mujaahidiinta iyo culimmada inay usoo duceeyaan maadaama ay ku jiraan daqiiqadihii ugu dambeeyey ee noloshan adduunyada culummada islaamka insha allahu tacala gaar ahaan walaalaha mujaahidiinta suquurta kutoona waxaan leenahay insha allahu tacala hala sabro gaalo waa baabare gaalo waa baabare allahu akbar ولكن والله والله ولكن ان شاء الله تعالى لا تدعي لا تدعي لا تدعي ان شاء الله تعالى بيجن ان الله سبحانه وتعالى ونبرك شهاده خلاص ونفسي ان شاء الله تعالى في جنات عدن ونجي ان شاء الله تعالى وحكى لما marka laga soo tago ducada iyo cafiska ay ka dalbanayaan muslimiinta waxay inqimaasiyiintu dirayaan fariin muhiim ah oo ku socota muslimiinta taasoo ah inay fadhiga ka kacaan jihaadkana soo haleelaan muslimiintan waxaa leeyahay takbiir allahu akbar halla bishaareyso halla bishaareyso gaalo way jabtay wallaahi aladii laa ilaaha hayru bishaaraad halkan aan ku arkayno abidkan kuma arkin guryaheena intaan joognay waxaan leeyahay muslimiinta shacab oo kusoo biira safka mujaahidiinta oo allah subxaanahu watacaala nabiyiina ka iibsada maxaa yeele alla ballankiisa waa mid ofineye ina allaha ishtara min almu'miniina anfusahum waamwaalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا بالتوراة والإنجيل والقرآن ومن يقتل الله لا أحد أوفى بالعهد من الله يا أيها المسلمون قوموا إن شاء الله mid ka mida mujaahidiinta inqimaasiyiinta ee ka soo hadlay hotelka s y l wuxuu sheegay inay mujaahidiintu marnaba iloobaynin taarigooda ayna u argudayaan hogaamiyaasha mujaahidiinta ee ay ka mid yihiin sheekh usaama bin laadin iyo sheekh abuzubayr raximahum allah waxaana idin leenahay waxaaba anaga daarigeena mid haray ma ahan haddii aad disheen sheekh usaan bin laden haddii aad disheen abu zubayr haddii aad disheen yani qiyaadat lislam waxaa idin leenahay anaga daarigeena mid haray ma ahan ilaa qiyaama saacan u soconayaan maadaama bil ramadaan lagu jiro muslimiintan ay allah dartii u sooman yihiin wuxuu inqimaasigan idinku soo maqan dirayaa codsi ku socda muslimiinta ilaahi subxaana watacaala hana u dhici ikhlaas waxaana u dhicisa muslimiinta waxaan leenahay maanta waa ramadaan waa soomantihiin gurihiin ayaad fadhidaan halkan waxaa ku jira wiil allah waxbalgate waxaan idinkaga baahannahay inaan kow na soo cafisaan midda labaad inaan noo soo duceysaan marka laga hadlayo fariimaha kala duwan ee ay dirayaan inqimaasiyiinta weeraray hotelka s y l waa fariimo kala duwan oo dhinacyo kala gedisan ku socda inqimaasigan ayaa si adag ula hadlaya dhallinyarada ka tirsan ciidanka ka hoos shaqeeya shisheeyaha dalka kusoo duulay war waxaan leeyahay dhallinyaroy kallaa safarta ku jirtaan waa gaalnimo hadhow marka idin qabta waxaa leedihin xad sheeqow alaana soo qaldaysaan war hadda dignin ay haystaan hadda nafiyiina iyo caqligiina iyo maxaa layidhaha ii sheege dib uga laabta nafiyiina dib uga laabta xasan guurguurku wax mailiin qabanayo wuu idin soo qaldayaa kanina waa inqimaasi kale oo fariin muhiim ah u diraya hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan amiirka guud sheekh abu cubayda axmed cumar umaradan waxaan leeyahay ilaahay idin sugo idinka ilaahay gadaasheena idinma fadhiya waa munaafiqiin alle iyo rasuulba u lahayn waa joogtaa si amalkan ku dabagedin lahaayeen loo ku fikiraya safku waa kugula jira soonku waa kula soomaya si adiga ku dabagedin lahaayeen loo wax sonu mara ilaahay subxaana watacaala u taba saar timirtiina weyda ilaahay subxaana watacaala u taba saar munaafiqiinta silkan ilaahay baa kuu dhiyey moo kuuma dhiyin ciidan kuuma dhiyin wax kuu dhiyo ilaahay subxaana watacaala kuu dhiyo waxaana uga soo bax ilaahay kuu fogay annagana way kuu soo duceynayna annagana wixii qaladoo dhe balmaadki aan galna ilaahay subxaana watacaala hanoo fudeeye adigana iska keen afi tanina waa fariin kale oo muhiim ah oo ku socota mujaahidiinta ka howlgala iclaamka oo uu soo dirayo inqimaasi ku jira ilbiriqsidii ugu dambeeyey nolosha adduunyada rag iclaamiyiinta waxaa leeyahay baarakum allahu fiikum يعني وسائشنا waxay gaartay dariiga iyo galbeedka yani adduunka ku sabrad qaadistaan ragga iclaamka mujaahidiinta waxaa leeyahay ilaahay ha idin barakeeye isbutuu war sugnaada war sugnaada war sugnaada allah subxaana watacaalana ka barya in idin sugo fariinta ugu saamaynta badan ee ka mida tobanaanka fariimo ee ay direen istishaadiyiinta hotelka s y l weeraray waa fariin dhexalgal ah oo ku socota guud ahaan ummadda islaamka waxayna ku saabsan tahay qur-aanka iyo tadabburkiisa waxaa idin dardaarmaya ummat alislaam alqur'aan alqur'aan qur-aankaa laga hijrooday war qur-aanka hala fahmo maalintaad micnaha ku daateen yani maadi iyo maxaa la ii sheegay balaayo darn iyo waxaa ii sheegay adduunyo ayaa halaagsanteen oo qur-aanka aad ka jeesanteen u fiirsada bal fiiriyo ummadaha maxay ku horumareen waxay ku horumareen waxay tahay mabaadi weye anagana mabda-een waa qur-aanka yani dastuurkeena waa qur-aanka inaan fahno laabud weye ka haddaan fahno allah subxana watacaala darajo ayuu nagu siinaya wuuna nagu naxariisanaya وحنين الأشواق الحراء تشدو حبا ودا فخرا يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء يا للشهداء
camaliyadda inqimaasiyada ee hotelka s y l ee magaalada muqdisho oo dhacday ramadaan kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada waxay shakil la'aan ku biiri doontaa boqolaalka howlgal ee jihaadi ee dhacay quruntan ay dunida jirto iyo ghasawaadka qaybta ka ah futuuxaadka bisha ramadaan waxayna ku soo aaday iyadoo uu sii dhacayo gabalka shisheeyaha ku soo duulay dalka soomaaliya kuwaasoo in ka badan shan iyo toban sano kadib ka jilballaabanaya dalkan muslimka ah dadkiisana ay dareemayaan saxansaxada dowlad islaami ah oo isku ballaarisa guud ahaan geyiga ay soomaalida iyo muslimiinta bariga afrika degaan istishhaadiyiinta iyo inqimaasiyiinta ayaa ah odobdhexaadka nasrigaas ay higsanayaan muslimiinta waxaana ay darajadaas ku gaareen daacadnimada iyo hufnaanta oo keentay inay dhiiggooda u horaan mid ka mid a qadiyadaha ugu cadaaladda badan ee dunida oo ah difaaca diinta allah iyo dhulalka muslimiinta
يحدون سياتينا نصرا يا للشهداء يا للشهداء دنياهم هجروها هجرا كم منهم عنها قد نفرا دنياهم هجروها
waa hagaagka dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa ayaa maanta si weyn u hadalhayay weerarka mujaahidiinta ay ku ekeeyeen hotel s y l ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ee baraha internetka ka dhegaysta ayaa noo soo duubay fariin ku aadan dareenkooda ku aadan howlgalka xalay bilowday ee lagu qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد maanta een, farxadda iyo rayraynta waxaan ka baqaynaa in maaragtay dee xadkeedii dhaafto sharciguna ma ogola waxyaalaha xuduudda dhaafa ina allaha laa yuxibu alfarxiin hadday ay xuduudda dhaaftona ma ogola laakiin waa isxakamaynaynaa aad baan u faraxsannahay qalbigeenna ay shaafiyeen waan u soo ducaynay waan u soo ducaynay sujuuddaan ugu soo ducaynay salaadahan ugu soo ducaynay salaadad waxaa u dambeysay wixii la tukanayay oo oo lagu soo duceeyey mujaahidiinta gaar ahaan ragga meesha ku jira kalimaadkooduna waa kalimaad qayim ah oo qalbiga taabanaya dad baan u diray oo aada u yaabay oo yidhi niyahu nimankaa niman waxaa weeye nimankaa niman khatar ah weeye marka iimaanka ayaa keenaya iyo ikhlaaska iyo jannada iyo khayraadka loo tartamayo marka annaguna marka waa ku faraxsanahay waana soo dhoweynaynaa wax laga sheekay kara maa cibar badan iyo duruus badan baa ku jirta hadda cadowgiina waa fashilmay awalba faashil buu ahaa mu'miniintu marka wa ina jundana lahum alghaalibuun ilaahay baa khalabada iska leh mu'miniinta iska leh ilaahayna ballan wuxuu ku qaaday inuu mu'miniinta uu u gargaarayo marka ducada aan wadaynaa halka hadda dowrka noo furan waxaa weeye inaan ducada wadno walaalahaas inuu ilaahay sugo ee kuwan cadowgaana ilaahay u jabiyo hadday shahaado helaana shahaadada ilaahay uu ka aqbalo dhammaanteenna waxaa noo ballana hadduu ilaahay idmo difaaca diinta noo ballana haddaan joognay walaayaadka iyo haddii meel kale la joogaba intaasaa noo ballana dadka aan joogin hadda walaayaadka ama sufuufta aan ku jirin waxaana laka rabaa inta sufuufta aan ka gaarayno adducaa fi sujuud wa fi salaat fi tashahud alakhiir in bal kab ay noo noqoto oo ilaahay intaa bal nagu dambi dhaafo qucuudnimadaas aan meesha la fadhino marka aad baan u maaragtay u hambalyeynaynaa dhammaan hadday tahay culummadeenna soo kala hadlaysa oo soo hambalyeynaysa hadday tahay ragga ku jira ribaadka xagga saxaafada ah hadday tahay ragga kala dirar ee kuwa jidka ku jira dhammaan muslimiinta waxa waana nicmo ilaahay u siiyey macnaha qalbiga xataa si uu iskugu duman yahay waallafa bayna quluubihim low anfaqta ma fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum nicmadaas waxaan ku helaynaa oon ku haysanaa annagoo qabiilo kala gedisan ah dad kala gedisan ah meelo kala gedisan kasoo jeedna waa kitaabka rabbi baan isku jeclaanaynaa ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati sayajcalu lahum araxmaanu wudda galgacayl baa ilaahay dhexdanada yeelaya halka kuwa dimuqraadiyadda iyo qurunka iyo kufriyaadka iyo daaquudka ku walaaloobay ay isnacib yihiin aysan isjeclayn oo taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa wey marka allahu akbar balen allahu akbar
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الله أكبر إله سبحانه وتعالى يا مهد وسوناتي إن ما بانتونكم مال عليه ولا لا مجدين أما أنتم لكستر روغان غار أحان walaalihii dhiijow ha qori intay meelin gaaladaha ka gumaadan madaha ku murtadiin iskushaad ilaahayaa ilaahyarow iskushaan ha dhammaan dadkii dhiijow qori dadkasan hambaliya baaraka allahu fikum taqabal allahu mina wa minkum saari alacmaal tan kaleeday jazaakum allahu khayran walaalaal walaalaham jeedin balaha horta deedaala wallaahi bilaahi geeg isan siin hundan isan siin ka fidheen gaaladii oo kafaanaasi lamadun bir arree soo weeran hoteele arree soo weeran waan fogeynay nibada ka dhinay guraan geeka su-aal gaarahaan murtadkii oo hadalaasha ma geela maalmo ka horrahay arriha soo weeran hoteelada guraaye maanta waa tahay fidhyeelanka kooy ha ka jawaab aragno su-aal badan ayaale su-aalahan ku jawaab geeg fidhyeelanka kooy isuba melilka gooryaha ha ku jawaab arree soo weeran balahay tan kelide murtad walba oo diintan baasaha qaadan inuusa dumi ha qaade wallaahi alcadiimay baan roo diintan istishaadiin mujaahidiin aqamaasin oo ilaahay subxaana wa taala kitaab shay ku amar qaadan rasul sal slam oo qayd shay ku amar qaadaan yaad inta difaacan dhijan horan rogaan unuun biidni illaahi tacaala reetnga horun insha allahu taala inuun isa qarxin lafaan ka gumaad lafaan inuun ka gumaad murtadintii unuun diyaaran insha allahu taala inuun استشهاد مكتب كاس والله بالله بلانتان ان شاء الله تعالى حدي الى سبحانه وتعالى كرام لنا مركم بدا ولا مجدين هان غار هان اعلام كان روان ولا ليال فرينتن تكن اون ديرتي اسن اسن سبب ان شاء الله تعالى دداله الى سبحانه وتعالى اخلاص لكوي ان تضرعوا الى سبحانه وتعالى غرب كان قال مرتدين فانسي عندي سانك دولكن كجيدا ارني جزاكم الله خيرا جزاء ولا ليال حل دداله الى سبحانه وتعالى لكم سنان dadkaas oo walaalaha mujid umilas ka jaraan insha allahu taala markii hoylo dhammaysan murtadiinta madaha ku guraan madaha ku guraan dhammaayaan may baan rajan insha inti ilaahay subxaana wa taala oroys iska la afri doono ka afri doona insha allahu taala unuuna mada milasin kala afri doona haddii ilaahay insha allahu taala بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه أمبلي أمبلي أمبلي أملنا إلى سمانة الهبولي هبولي هبولي قالنا الهجبي أملنا وديان سيان أرحم أركا وهذا الله سبحانه وتعالى من شر لوغ تلقلي إن إلهي كؤدي وهيا هم بسك لوغ تلقلي إن إلهي كؤدي إلهينا أبالد ويبلي ميل حدا مش لك تحطي ومن أيامته وكقيلين ينكون مقشجو إلى أنا ما نسوني أما نقول له فشل فشل وطلع أبصري واي يعني عن كبرينا إلى سرس أفشله وعندما تنتهي إلى كنا هو يسر سياسة المسلمين تأجرسي وحسي مش الصعدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد عبد السلام مريد إيه ساشا كحرم برمضان الكريم fikirkeyda ka dhiibto howlgalka barakeysanaa walaalaha mujaahidiinta xalay ku qaadeen hoteelka israa'el aadaan ugu faraxsanaa howlgalkaasi garabkooda ilaahay axoojiyo wiilasheena ducada ayaa lasoo garab taageen ilaah naga aqbalo midda kale maalmahanba murtidiinta iyo madaxdooda waxay lahaayeen muqdisho seef waaye ammaankeeda oo laisku halay karaa laakiin maanta hadalkaas wax kama jiraan ayaa laga soo qaaday oo maanta kabacdi lagama maqli doono muqdisho seef waaye ileen walaalaha mujaahidiinta hotel seydka maxaa la dhahay hotel s o l ayaa maanta ku dhex jiraan oo ognahay meelaha ugu muhiimsan oo madaxtooyada afkeeda ku yaala marka aadaa ugu faraxsanahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah meel walba ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan haddii aan aragtidayda aan ka dhiibto weerarka ay ciidamada xarakatu shabaab walmujaahidiin ay ku qaadeen hoteelka israel ee magaalada muqdisho kaas runtii oo lagu beegsaday saraakiishii xildhibaanadii kooxda ridada soomaaliya runtii waanu baarakeynaynaa oo waanu soo dhaweynaynaa runtii aad iyo aad ayaan ugu farxnay waayo qalbiyadayna ayay aad iyo aad u qababsadeen kuwani murtadiinta ah ugu horeeya xasan gurguurte iyo saraakiishiisaba bilihii ugu dambeeyey waxay ku faahnayeen in caasimadda ee muqdisho ay boqolkiiba boqol ay tahay amni magaranaysaa aan meel lasoo geli karin ninka lasoo geli karin ay tahay nin haddaan dhegeysanaya magaciisa haddaa aanan xusi karin wuxuu yidhi xildhibaan inuu yaxaan jeclahay wuxuu yidhi ar ha yimaadeen oo halkan haka dhex dagaalamaan isla maalmihi maalintiisa sidaa uu ku dhaxay isla habeenkii jawaab cad ayaa la siiyey een, runtii waa wax aada iyo aada loogu farxo een, ma garanaysaye waxaan leeyahay xigeysyada towxiidka howlgaladiina sii laba jibaaro oo sii kordhiya ayaa aan idin leeyahay waxaa idin rajeynaynaa guul badan ayaa ballaaran ayaa idin rajeynaa aniga waxaan ku suganahay magaalada muqdisho runtii een, waa halkaasi ka dhacay isha ayaan ku hayaa oo baraha bulshada waxyaabaha micnaa si- nidaamkii ay baraha bulshada ay dadka ay isla socdaan waxyaabaha ugu waaweyn hadda dadka isweydiinaya waxay tahay meel kaabiga ku haysa madaxtooyada een, soomaaliya ay ay kaabiga ku haysa sidee loo weerari karaa sidee loo galay dadka waxyaabaha ugu ugu waaweyn ay isweydiin karayaan waa taa laakiinse allah subxaana wa tacaala ayaa maxa- ku mahadsan uma walaalaha muslimiinta ee mujaahidiinta halkaasi galay ayaa ku mahadsan waxaa leeyahay howlgeelyadeena si laba jibaara maanta waa israaciil birito insha allah waa bila soomaaliya hadduu ilaah yiraahdo ilaahay subxaana wa tacaala ha idin sugo allah subxaana wa tacaala in- intii ku shahiidana allah ka aqbalo intii ku dhaawacantana allah u boogdheyo intaas ayaa idin dardaarmaya hagaag masaajidda wilaayaadka islaamiga ah maanta khudbadaha waxaa lagu soo qaatay howlgalkii fariidka ahaa ee ka dhacay hotel israa'il ee magaalada muqdisho doctor xanafi cabdisheekh aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa ka hadlay masjidka abubakar oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mahad oo dhan ilaahay u suuraatay subxaana wa tacaalaa nicmooyin badan noo galay waxaan isku baraarujinaynaa inaan ku dadaalno fursadan sanadkii hal marna soo maraysa ee soonka ah inaan ka faa'iidaysano dad badan oo soonka horaata nala joogay ayaa maanta qiyaamo jiro waa fursad qaali ah oo aada iyo aada u qaali ah inaan ka faa'iidaysanno qur-aan akhris dikri duco tasbiix sadaqo inaan xoogga saarno fursadan yarta aan ka faa'iidaysanno intaa ka bacdi xasan uraaya hadda xasan garguurta waxaa u taqaanaan xasan uraaya aniga ma dhihin dadaan dhahay idaacadan ka dhageystay hadhow aniga igu shaafadaynina xasan uraaye idaacadan ka dhageystay nin wariyaha ingiriiska ka hadlay anaa dhagaysta aankir anaa la weydiinaya waa soomanahay wuxuu yihi xasan waa soo uraa gacan uraahu wataa gaalada ka carartay aniga waxaan leeyahay waa uraa diinta ilahi oo la dagaalamay urkiisana waa diinta ilahi oo la dagaalamay subxaana wa tacaala hadduu maanta toobad keenana madaxaan saarayna gaaladuu saaxiib la yahay gaaladuu kuu hogaaminayaa gaaladu kuu garaacayaa waxaan diyaarado wareegay iyo waxaan muslimiin la laayna xasan gargurtaa ka sooco ilaahay taa mogale subxaana wa tacaala laa tattakiduu caduwii wa caduwakum aawi xaggee la geenayaa waman yabtagi kayra islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin xaggee la geenayaa dimuqraadiyadu rabaa xasan garguurte shareeco islaam diin la qaato jihaad la qaado zake la bixiyo tuug gacan laga gooyo gabar xijaabato xasan waa diidan ya waa la dagaalamaya salaadana waa ku jiraa la soco haday masaajid waxaa arki doontaan telefishinka cimaamad quruxaa lasoo qaadanayaa khamiis cadaa lasoo qaadanaya assalaamu calaykum wax magaradka wax kaasaa muslim waayo maxaa laga rabaa shabaabka maxay ka rabaan waa kaa ninkaa muslimka ma ujeedido alule war islaamka islaam ma aha wabada-a lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuuna ka baqaya ayadoo islaam la isku haysto oo diin la isku haysto oo diin la sheegana wallaahi naftan hadday kaa baxdo adoo islaam sax haysan wallahi waa la khasaaraya ikhwati lacsaa maxaan isku haysanaa waxaan isku haysanaa ilaahay diintiisa si kaamil aan u qaadano muslimiin badan maanta waa joogaa meelaha in yar baa tiri ilaahay diintiisa sideetaa u qaadanaya ka soo bilaaba cadayga xijaabka jihaadka gacangoynta rajmiga gaalanacaybka ribadiidida kulli waa qaadanaynaa ilaahay haddii wax la iskugu taro qofku wax iskugu dawa uga tegaya waxa dhanba salaada aada dukanaysid iyo gaaladan aada jeceshahay iyo beeshan caalamka iyo dayntan ay kaa cafinayaan iyo dastuurkan ay kuu dirayaan iyo diyaaradan ay ku siinayaan iyo salaada isla raaca laga qaado ilahay muubaan subxana watacaala ilaahay muxuu rabaa salaadii oo kaamila jihaadkii oo kaamila shareecadii oo kaamila halkaasu ilaah naga raba subxana watacaala maantaan fursad haysanaa ikhwaani acizaa maanta aan baraarugnu waxa laysku haysto iyo waxaa laysku dirisan yahay indhaha aan kala furno maanta wallaahi aladii laa ilaaha gayruhu naftaan hadday baxdo rabbi irjicuunii ma jirto ma jirtaa ku dhahay maantaa jaalis la haystaa indhaha maantaa la kala furo habeenkii la doortay siddeed saaca la doortay anigu waa dhegaysanay subixii laba saac maraykanka u tagay isla subixii laba saac go-aankii maraykanka soo qaatay dagaal u iclaamiyey wuxuu yidhi waa la tirtirayaa shabaab cagtaa la marinayaa bababababababa booraqlayn booto bububububu xaggee ku dambaysa shabaab maxay dhaheen annaga ilaahay bisaan haysana wax kale ma haysano maraykan ma haysano carab waana dayrisay dad kale ma haysano xasbuna allahu wa nicma alwakiil alaysa allahu bikaafin cabda ilaahay basi isku xireen xasan waa booraqlay hadalladiisi waxaa kamid aan ka xasuustaa shabaabku waa mallaay biyihii ka dhammaadeen hadda biyihii ay ka dhammaadeen laba sana ma gaarine weydiiya xasan uray xasanow biyihii ma kaa dhammaadeen weli biyaha ku jirtaa toobaa kuu bannaan wallahi wallaahi toobaa kuu bannaan weli biyihii minaga dhammaadeen ciisii sharafaan ka qaadnay geesinimaan ka qaadnay rijaalnimaan ka qaadnay ummad jirtaan noqonay ya ceel buuraan hadda soo qabanayna war ceel buur ma lahaayaa aw ceel buur dig dig dig digde ceel buur intaa la mara obababa macusley obababa aaw xaggee ku dambeyn xaggee la aaday sheeka bereley waa waxaan wallaahi aladii laa ilaaha kayru haddaan ilaahay isku xirno oo ilaahay aan u run sheegno wallaahi ilah waan u run sheega subxaana wa tacaala haddaan luuqluuq bilaawdane luuqluuqaan gelayna anagana shabaab wuxuu yidhi waa taariikh laga sheekay doono ya maanta yaa laga sheekeynaya shabaab ma la sheegay waa la sheegeynaya shabaab caaw intee joogaan maanta hadda xaggee joogaan madaxtooyada joogaan hadda shabaab ma taariikha mise wax la taaba kale soo maaha hadda waxay kasoo hadlayaan madaxtooyada iridiisay kasoo hadlayaan israel waa la yaqaan soo maaha meeshii dhagax tuq dhihi jira dadka horaataa yaqaan odayaashu waa yaqaaneen gurigii dhagaxii dheera ninkii saamaa saas u qaawanaa ayaa hoteelka laga dhisay halkaasaa maanta lagu jiraa laga dagaalamahaya yay biyihii ka dhammaadeen ceel buur aaway caad aaway bacadweyne aaway camaara aaway aaway baraqda aaway bababababababa aaway o aawinti aaway ma soconaysa waxaas fa ama azabadu fayadhabu jufaa'a wa amaa maa yanfacu naas maxaa waaye xaqa ay diintaa soo harayso midaasaa rabaa inaan quluubteena ku baraarujino yaqiin aan qaadano waxaan nafteena u bixinaynaa ilaahay idinkii subxaana wa tacaala oon u qaylinaynaa oon u halgamaynaa waxay tahay ilaahay diinta inay kor noqoto bes waayo iqwat alacizaa maxaa nala gudboon maanta maanta waxaa nala gudboon dagaalku ma dhawa ma dhawa dagaalka laakiin xaqiiqaan idin haya xaqiiqadii ahay waxay tahay haddaan toosnaano wallaahi intaa in ka badana heleyna ilah idinkii subxaana wa tacaala ilahi aan rusheyno subxaana wa tacaala anaga dhexdeena dulmigaan iska dayno anaga dhexdeena muslimiinta aan u naxariisano anaga dhexdeena qaraabada aan xiriirino anaga dhexdeena diinta aan kuru sheegno af wax ma taraayo camalaa loo baahan yahay masaajidka aan usoo horeyno jamaacada aan usoo horeyno quraan akriska aan usoo horeyno diinta aan usoo horeyno waxbixintaan usoo horeyno ilah waa noo rushaya subxaana wa tacaala waxaana farxad geliyey wiilashii xalay galay hotel israel ilaahay ha ka aqbalo subxana wa tacaala koodii shahiida koodii soo laabtana oo soo nabad qaba ilaaha noo keeno subxaanahu wa tacaala runtii waana farxad geliyeen raggaa maxay u dagaalamayaan maxay raadinayaan maxay u socdaan nimankaa waxay u socdaan ilaahay kitaabkiisa inuu ku noqdo litakuuna kalimatuhina culya war xasanow dastuurkaa naga dhaaf war gaalnimadaa naga daa war sharaaca ilaahay aan rabnaa maya waa diidnay anagana waa diidnay calal uus calal uus waay ragow ilaahay naga dhigay war ilaah idinku dhaariye nin xalooda soo taagnaa oo sujuudsanaa oo ilaahay caabudaye oo rabbi gacmaa u taagtay ilaahaan kuu dhaariya caloluus ma ka raay karaa kalaa wallahi wallahi inuusan ka raay karin subxana wa tacaala ilahay nu suuragelina subxana wa tacaala ikhwat alacizaa waxaan kusoo gabagabeynayaa nasri iyo futuuxaada soo socda biidn illahi alkariim ilahay idinkii subxana wa tacaala marka la iscadaabiyo oo diyaarada la isku keeno oo dayaq la galo yaa intee ka baxaa marka la gaaro ilaahay muxuu yidhi mataa nasrullahi marka le maxaa leeyahy alaa ina nasrahi qariib waa dhow yahay ilaa nasrigiisa ya waa dhow yahay xamladii la sheegay aawi wixii la sheegay aawi kun xamla hadday soo qaato calool uus waa calool uus meel ku qoro haram cadaa la yidhaha iyo gorgoraa la yidhaha iyo bababa-a la yidhaahdaa iyo dab iyo dhagaxaa la yidhaha huf halaxba kama jiraan waa caloos waa nijaaso wey horogou ka kaadinaya jaada afka ugu buuxo nin saaki qur-aan soo akri ninkaa maka raay karaa ilaa idinku dhaari nasriyaa soo socda intaynay gaabisay ilaahay aan usoo noqona subxaana wa tacaala waxaan ku cisoonaynaa wallaahi qabiil waxnama taraayo wallaahi reereer waxnama taraayo wallaahi wax waxna taraa waa islaamkaas wey waxaan iskugu nimid oon ku cizownay oon ku sharafnownay oo caalamka ilaah subxaana uu siiyey ilaahay agtiisa aan ka rajaynayna waa shareecada ilahay diinta ilaahi waay diintaa ilaahay nin walba ha garab istaago qalbigan ilaahay wuu daalacanaya subxaana wa tacaala ilaahay feerahaada weyn iyo cimaamadaada quruxda badan iyo moobaylkaada weyn iyo baraadadaada iyo lankurusarkaada ilaahay fiiri maayo ilaahay muxuu fiirinayaa ilaahay qalbigaada fiirinaya qulubtaada fiirinaya waxaan kusoo gabagabaynaya raalli ahaada bil soonaa lagu jiraa waa bishii futuuxaadka waa bishii nasriga kow toobada aan badinno dadka murtadiinta ee maanta xasan garbuurta dabka ku shiba dadka ha laga soo saarto dadkaas waa dad soomaaliyeed waayo ilmaha calowuusta ah waa dad soomaaliya hebel hebelan leeyahay maanta jaanis ku jira ka soo saara wallaahi haddee naftaa mar baxdo ma soo noqonayso bisha ramadaankaan ku jirnaa toobada ilaahay aan badino subxaana wa tacaala masaakiinta aan naxariisano wax aan ku liibaanayno oo adduun aakare aan ku waxaynane inaan ilaahay diintiisa wada qabsano wey kaasi waxa uu ahaa doctor xanafi cabdisheekh aadan oo kelimadan ka jeediyey masjid ku yaala gobolka shabeellaha hoose guud ahaana barnaamijka diiradda jimcaha halkaas ayaan kusoo afmeerayaa dhammaanteennaba sidaasiyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس